wasiirka wasaaradda deegaanka dowladda puntland ayaa garwa ka daafuray shir ku aadan ilaalinta deegaanka iyo arrimaha isbedelka cimilada waxaana ka qayb galay ardayda jaamacadaha aqoon-yahano ururada ka shaqeeya deegaanka iyo hay-ado ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guuda wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee dowlad goboleedka puntland isagoona faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankani manowsir ardadani waxay ka kala koob- waxay ka kooban tahay jaamacadaha kala gedisan ee puntland bay ka kala socdaan Eh, muddo afar biloodana waxaa u socday fellowship eh, eh, lagu barayey deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo eh, lagu lagu tababarayey Eh, afartii bilood bay soo dhammaysteen Eh, waxay u yimaadeen marka wasaaradda deegaanka inay eh, eh, wasaaradda wixii ay khubarada wasaaradda joogta ay ay uga faa'iideyso oo ay ku darto wixii afartaa bilood ay soo qaatay maadaama wasaaraddu eh, ay ay waxaan ay shaqadeeda ay tahay muddana ay ku dhex jirtay Eh, ardadan ay ka katay jaamacado kala duwan iyo deegaamo kala duwan si ay ugu celiyaan eh, dhulkii ay ka yimaadeen iyo jaamacadihii iyo ardadii kale iyo classeski laga soo dhex xushay Eh, waana lasoo xushay waa arday lasoo xushayoo eh, class walba eh, wax laga soo qaaday Eh, marka eh, si ay halkan uga qaataan khibradooda iyo waayo aragnimadooda uguna laabtaan meelihii eh, ay ka yimaadeen Eh, waana u mahad celinaynaa inay intaas afartaa bilood eh, usoo dhabar adeegaan inay hawsha eh, ay bartaan Eh, kadibna ay halkan yimaadaan oo toor ay ku yimaadaan Eh, wasaaradda deegaanka oo eh, ay tahay shaqadeedu hawshan eh, inay iyadu liidgarayso hogaamiso jaamacadda b s u na uga mahad celinaynaa arrintan iyada qudheedu eh, liidhka ahaydo hawsha iskudubariidka iyo oo jaamacadaha kale uga dhundaloosho xagga deegaanka inay dadku wacyigeliso wasaaraddana mar walba kala shaqayso umalay maayo wasaara jaamacado kale oo noo yimaada sida b s u ee noogu timaado inay jiraan oo mar walba nala socodsiiso waxa socda iyo hawsha Eh, furitaankoodii horena anaa ka qayb galay oo afar biloodkood markay furayeen anaa ka qayb galay Eh, marka introductionku waa intaa mudane wasiir soo dhawow